ciidamada dowladda federaalk ayaa tuka cambaarle ka dhex noqday bulshada soomaaliya dhexdeeda sababo la xiriira dhaqamadooda iyo ficilada ay caanka ku yihiin sarkaal hooseed lagu magacaabo abuukar ayaa warbaahinta ka difaacay ciidamada iyo xumaanta lagu eedeeyo balse wuxuu dhanka kala shaaciyey qiso caddaynaysa heerka wacyiga bulshada iyo sida ay ciidamada u faquuqan yihiin wuxuu sheegay inay gabari u dooneen askari ka tirsan ciidanka dowladda federaalk laakiin ay diidmo dhanka caqiidada kala soo kulmeen aabihii dhalay gabadha bulshadii waxaa looga dhigay askarta iyo bulshada laba laba buuraa lakala saaray askarta gaalaa laga dhigay ilan waxaa waaya qofkii aan salaada dukan mantara ka salaata faqad ka fara waayo wixii aa loo sheegi jiray askarta meesha tegaysana muxuu ahay ayagana ahlu cibaado maahan gabar ayaa askari u doona hadda ka hor markaas aabeed wuxuu dhahay nin askari gabar ku darsamaa maxaa yeele gaalo waa ana igu dhacda hadda ka hor oo goobjoog ahay maxaa dhacaan dhahna suura askarta ma dukato askarigan sabab kale oo aan cibaado ahayn ninka waa cibaadaystaa haddana gabarta ugu diiday ogaaw adoo joogtaa gabarta nikaaxinaynan anaga nikaaxi waa naqaana shuruudiisa waa naqaana dadka soomaaliyeed ayaa in ka badan sidii hore u bartay diinta islaamka waxaana askarta dowladda federaalka ku adag inay gabari ka helaan qoyska wanaagsan